bismillahi raxmaan raxiim waa degaraasyadii madaxweynaha uu kusoo saaray soo jeedintii wasiirka koowaad ra-isul wasaaraha xeer madaxweyne lamber eber hal sagaal sagaal taariikh labaiyo toban ko iyo toban laba kun iyo toban magacaabis xukuumadda federaalka sameel gaarka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya markuu arkay qodobka kow iyo tobanaad faqradii sideedaad sagaalaad iyo tobanaad ee axdii kumeel gaarka ah qodobka afartan iyo afaraad faqradii saddexaad markuu tixgeliyey soo jeedinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka kumeel gaarka ah ee ku sumadaysnayd xa ra wa hal eber hal kow bisha kow iyo tobanaad eber eber afar labada kun iyo toban kuna taarteed taariikhneed taariikhsanayd labaiyo tobankii bishii kow iyo tobanaad laba kun iyo tobanka markuu garawsaday baahida loo qabo in la dhiso golaha xukuumadda kadib markay xukuumaddii hore dhacday ee ra-iisul wasaare cusub la magacaabay si loo dayeeyo loona dardargeliyo waxqabadka xukuumadda dalkana laga saaro xaalada adag ee uu marayo wuxuu soo saaray xeerkan soo socda laga bilaabo marka madaxweynuhu saxiixo dikreetadan waxaa la magacaabay wasiirada xukuumadda federaalka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaana waana wasiir waxaana wasiirada hoos ku qoran loo magacaabay wasiir weliba wasaaradda ku hor qoran cabinet line line up mudane cabdullaahi abyan nuur waxaa loo magacaabay wasiirka garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafka mudane maxamed cabdullaahi omar waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdikariim cabdixakiim maxmuud xaaji fiqi waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka gaashaandhigga mudane cabdiweli maxamed cali waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga mudane cabdishakuur sheekh xasan faarax waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane xuseen cabdi xarane waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda iyo lacagta marwo doctor maryam qaasim axmed waxaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska mudane yuusuf macalin amiin baadiyo waxaa loo magacaabay wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha mudane doctor aadan xaaji ibraahim daauud waxaa loo magacaabay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane cabdikariim xasan jaamac waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta mudane cabdinuur macalin maxamuud waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha bulshada shaqada horumarinta shaqaalaha dhallinyarada iyo isboortiga mudane doctor maxamed macalin xasan maxamed waxaa loo magacaabay wasiirka kalluumaysiga bii'ada iyo kheyraadka badda mudane axmed cabdiraxmaan cabaade waxaa loo magacaabay wasiirka dekadaha gaadiidka badda cirka iyo dhulka mudane maxamuud maxamed bonow waxaa loo magacaabay wasiirka dastuurka federaalka iyo dib heshisiinta mudane cabdirashiid khaliif xaashi waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib udhiska mudane cabdirasaaq sheekh muxyadiin waxaa loo magacaabay wasiirka macdanta biyaha tamarta iyo shidaalka mudane cabdinuur sheekh maxamed waxaa loo magacaabay wasiirka waxbarashada xidaha iyo tacliinta sare mudane doctor maxamuud cabdi ibraahim waxaa loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee dowladda muqdisho labaiyo toban bishii koob iyo toban laba iyo toban laba kun iyo tobanka mudane shariif sheekh axmed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya